wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay wadatashiga dadweynaha ee siyaasadda ka hortaga leexsashada gargaarka bini'aadinimo kulankan ayaa waxaa daafuray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabduqaadir xaaji maxamuud waxaana goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland maamulka magaalada kismaayo iyo xubno ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka cabdiraxmaan maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankaana ujeeddada fadhiga aanu isugu nimid ama consultationka loo sameynaya waxa weeye intaa ay walaaladu sheegeen in siyaasaddii lagula xisaabtami lahaa ama lagu ilaalini lahaa deeqaha la siiyo dadka reer jubbaland noocay noqotaba siyaasaddii lagu maarayni lahaa lagu dabageli lahaa lagula xisaabtami lahaa sidaad wada ogtihiin waxaa ka jira wadanka ka jiray labada sane u dambeeyey in waxaa weeye in badan laga hadlayay waxaa jira in deeqaha la leexsado inay eedda inay soo lalaabanaysay sida guddoomiyuhu uu sheegayba waa dhici karaan marar badan inay khaladaadka dhacaan yay ka dhacaan waxaanu rabnaa inaanu arrintaa insha allahu tacaala aanu focus ka saarno aan ka tashanno dadka aan waraysanno aan la fadhiisanno kuwa loo soo dhiibay hay-adaha ee bixinaya dadka la siinayo kuwa siinaya ee hay-adaha kala shaqaynaya ee laamaha dowladda ah barnaamijkaas inaanu insha allahu tacaala siyaasadeedii iyo sharcigii lagu xakamayni lahaa lagu hagi lahaa lagu maxkamadayni lahaa qofkii khalad gala inaanu samayna rabna hadii alla idmo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabduqaadir xaaji maxamuud ayaa tilmaamay mudnaanta oo maamulka jubbaland siinayo isla xisaabtanka iyo dabagalka deeqaha kala duwan ee loogu talagalay dadka danta yarra munaasabadan maantana halkii iga horreeyey si fiican bay u faahfaahiyeene siyaasadda ka hortagga maamul xumida ama gaarsiin la-aanta deeqaha dadka loogu talagalay siyaasadda loo dejiyey in lawadatasha laga yeesho golaha wasiirada ay gaarto golaha wasiir baarlamaanka loo gudbiyo adinkeeday ka falantaan deeqaha waxaa loogu talagalay dadka soomaaliyeed inay gaartana mas-uuliyiin baa loo sameeyey ilaa ka mas-uul laakiin mas-uuliyiin baa loo suubiyey waxaa lagula xisaabtamayaa mas-uuliyiinta oo aniga koowan ka ah ilaahna waan kula xisaabtamayaa shacabkana waan kula xisaabtamayaa ragga aqoon-yahanada oo loo xulay hay-adahaas inay maamulaan hadday degmo tahay guddoomiye degmo guddoomiye hay qaxooti wasiiro xildhibaano odayaal dhallinyaro agaasimo guud kulligeen xil baa naga saaran ilaalinta deeqaha gargaarka bini-aadinimo kulamada noocan ah ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii looga hortagi lahaa leexsashada gargaarka bini-aadinimo ee loogu talagalay dadka danta yarra